إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalk oo kula hayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa wadahadallada dowladda turkigu ee ka dhex wada dowladda federaalk ah iyo etoobiya waxaa magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk kadib weerar uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala caasimadda ciidamada dowladda federaalk ayaa iyaguna qof shacaba ku dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dil la xiriira aanooyin qabiil ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kulan ballaaran oo lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey beesha garwaale dhexdeeda ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool majaajileyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ku hanjabay inay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeda dowladda federaalka ka dhigi doonaan caasimadda madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dhiggiisa ruwanda weydiistay inay ciidan ku caawiyaan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar cagmarina ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalk oo ku lahaayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
waad mahadsan tahay walaalka saakay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin qaybtooda milatariga ayaa weerar culus oo cagmarina waxa ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka elbaq oo ku yaala duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saldhiggaasi waxaa ku sugnaa boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka mar qura ayaa saakay waxa ay la kulmeen weerar cagmarin ah oo uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal muddo socday kadib sida aan xogta ku helnay waxaa hadda saldhiggii la wareegay oo ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankaasi waxa ay cagta mariyeen dhammaan ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa saldhigga kuwii cararay mooye inta kale saldhigga ayaa lagu laayay sidoo kale xogo soo baxaya waxay tilmaamayaan in dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka balcad ay ciidamada mujaahidiinta ku furteen hub iyo agab milatari waxaana ku jira oo hadda si toos ah loo xaqiijiyey gawaari gaashaaman dagaalka saakay wuxuu ahaa mid aad u qaraar oo ilaa iyo balcad ayaa saakay laga hadalhayaa welina ciidamada dowladda federaalka wax gurmad ah uma aysan soo samaynin ciidankii saakay lagu laayay deegaanka ilbaq wixii tafaasiil dheeraad ah ee kasoo kordha dhegeystayaasheena insha allah waxaanu ugu soo gudbi doonaa wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa wadahadallada dowladda turkigu ay ka dhex wado dowladda federaalka iyo etoobiya cabdifataax ayaa ka waramaya haashim cabdinaasir ee warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ee wadahadalka dowladda turkigu ay ee ka dhex wado etoobiya iyo dowladda federaalka ah shalay ayaa magaalada ankara ee waddanka turkiga waxaa ka bilowday wadahadallada warbaahinta waddanka turkiga qaarkood ayaa waxa ay soo sheegeen shalay gelinkii dambe in dhinacyada wadahadalka uu u dhexeeyey ay ee ku ballameen in go-aanka kama dambeysta ah la gaaro labada bisha sebtembar ee soo socota laakiin wakaaladda wararka dalka turkiga ee anadol ayaa waxa ay ku waramaysaa in dhinacyada ay weli la doonayo in wadaxaajood uu dhex maro si farsamo ahaan loo soo dhoweeyo sida laga yeelayo heshiiska badda islamarkaana meel wanaagsan wax la gaarsiiyo sida ay hadalka u dhigeen waxaana turkidu ay sheegayaan in weli loo kala dab garab qaadayo etoobiyaanka wafdigooda iyo kan dowladda federaalka ah ha yeeshee aanay si foolka fool ah u suuragelin inay u kulmaan walow warkaasi aan xaqiiqo loo hayn oo goobta looma ogola warbaahintu inay tagaan oo wafuudda iyo siday wax u socdaan ay soo eegaan turkidu waxay leeyihiin dadaalka ayaan weli ku jirnaa dhinacyadana waxay isku fahmi layihiin farsamada hoose iyo sida wax laga yeelayo maxaa yeelay etoobiyaanka madaxdooda waa dad ay sugayaan dad aad u fara badan shucuubtooda ayaa ka dhursugaya ballanqaad ayay u sameeyeen inay bada u soo dhicinayaan ayay u sameeyeen sidaa darteed waxay doonayaan inay ka miro dhaliyaan habka ay wax u rabaan oo ah wax cad oo bannaanka yaalla dowladda federaalkuna waxay doonaysaa in arrinta la diblomaasiyadeeyo si aanay dadweynaha soomaalida u kicin waxaana labada dhinac mawaaqiftooda ka markhaati kacaya hadaladii ugu dambeeyey ee ay kala jeediyeen abiy axmed ayaa axaddii hadlay sida aanna horay wararka ugu sheegnay waxaana uu tilmaamay in ay ka go-an tahay inay bad helaan dowladda federaalkana shalay oo u dambeysay waxa u hadlay wasiirka warfaafinta daa'uud aweys waxa uu sheegay in etoobiya ay u ogol yihiin inay hesho marin badeed marka ee dowladda federaalka waxba ma diidana sidaa horeyba madaxweynaha dowladda federaalka uu u sheegay laakiin turkidu waxay sheegayaan in farsamada hoose la isku mari la-yahay waxayna intaa ku darayaan in niqaashka iyo u kala dabqaadidda ay sii wadi doonaan inkasta oo la kulmi doono ee labada bisha ee sebtembar ee soo socota turkidu waxay doonayaan in natiijooyin hordhacah laga soo saaro kulankaasi waxaana ay isku dayayaan inay xadidaan ilaa xad wararka ka soo baxaya kulanka dowladda federaalka wafdigeeda ilaa iyo hadda waxwarar lagama hayo way aamusan yihiin halka ee dowladda etoobiya wafdigooda ay warbaahinada gudaha ee dalkaasi u sheegayaan inay meel wanaagsan arrintu u marayso warbaahinta ayaa isha ku haysa si gaara ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan ay arintan ula socotaa hadba wixii ka soo kordhana dhegeystayaasha waan la soo wadaagi doonaa insha allah waxaa magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada dharkeenley waxa ay ku dileen xasan cali nuur oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero milatariga ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli waxaa warar dheeraad ah laga helayaa askar ka tirsan dowladda federaalk oo qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan askarta ayaa isku dayday inay dhac u geystaan nin shacab ah oo ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne markii uu ka biyo diiday inay dhac u geystaan ayay rasaas ku shanaqeen islamarkaana ay ka qaateen waxyaabo badan qaar ka mid ah ehelada nin kala dilay iyo dad kale oo goobjoogayaal ah ayaa ka hadlay qaabka ay wax u dhaceen iyagoona sheegay in dhibaatada ka jirta magaalada ay marayso heer la kala garan la'yahay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda miiskiisii u imaadeen kabay ka qaateen kabihii markay ka qaateen oo lacagtii tuura u dhahayn xoogay u sheegteen marka sidaasay ku dileen ninkaas may bajaad muudan nimanka hadda markay adeeganeen suuqay ku dhex jireen bajaadda meelay ugu soo tageen saddexnay ahayn oo hubaysan waxaa codsanayna annaka waa shacabaan nahay marka waxay tegaysaa nin walba inuu awooddiisa isticmaala oo qorigiisa soo qaato oo buushkiisa soo qaato dowlad ma jirta meeshan wax kala dambayn liira ma jiraan wax maamul liira ma jiraan kuwa dalkeena ugu sii daran waaba tuugoo dhan oo isku dhex socdaba wax dowladda iyo wax shacbi kalama naqaana may walka dhiyana suuga torobora meelo oo miisleyta dukaanga galan waxa ku gadaleena dhar dharki qiibna beesiis dhiiben qiibna diiden bayan yarkan hata dhamadi miiskii oo koba ee seedan miiskii koba madiyo seedan kobi ku qaadadan baa krididen luuq oo miis gadaalje ajiira oo galan meelhob la galan usin ku dabbay baadi la qobsad lam habi hoosan kriden lankii baadi miisku dhiinna tii saddexaad boodinga ku martay
si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey isa soo taraysay qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne kuwaas oo badi ka sheeganaya mooryaanta macawisleyda dhaca ka jira magaalada beledweyne ayaa gaaray heer aysan xitaa ka badbaadaynin mas-uuliyiinta ka tirsan maamulada beledweyne ka jira dhowaan ayay ahayd markii mas-uul ka tirsan maamulka beledweyne intay ciidamada dowladda federaalka dhaceen hantidiisana ka qaateen midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar
qiimeyn uu sameeyey ururka midooda afrika ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marba marka ka dambayso hal abuurayso qaabab iyo xeelada cusub oo ay ku horumarinayso weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha ee dalka jooga iyo dowladda federaalka mar laga hadlayay dhanka sirdoonka waxaa qiimeyntan ay sameeyeen khubaradan ka tirsan midooda afrika lagu sheegay in awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso ayna xarakadu leedahay nidaam sirdoon oo awood leh kaas oo adeegsada qalabyada tiknolojiyadda casriga ah arrimahaasna ay uga faa'iidaysanayaan fulinta weeraro culus dhanka dagaalyahanada cusub ee ku biiraya halganka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay midooda afrika inay sii kordheen waayihii ugu dambeysay ayna ciidamada mujaahidiinta ka kooban yihiin dhalinyaro muslimiin ah oo ka kala tagay dalalka dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda afrika weeraradii ugu dambeeya ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kii ka dhacay bijafiyu ayaa dhaliyay walaaca hor leh oo ay muujinayaan khubarada ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkan waxayna dhammaantood isku raaceen in awoodda al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa falanqeyo ka tirsan kooxda i c j oo lagu magacaabo cumar maxamuud ayaa tilmaamay in rajada ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka ay laba kala tahay xilligan la joogan ah ay u muuqato in dowladda federaalka ah aanay ka maarmin ciidamada shisheeyaha dil la xiriira aanooyin qabiil ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wararka laga helayo deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in habeen hore uu halkaasi ka dhacay dil la xiriira aano qabiil oo loo geystay qof shacab ah dilkan ayaa habeen hore sakhdii dhexe ka dhacay deegaan lagu magacaabo xiin guduud oo u dhow deegaanka xiin dheere ee gobolkaasi waxaana ka dambeeyey maleeshiyo hubaysan maleeshiyaadkan ayaa ninka rayidka ah weeraray isaga oo jiifa gurigiisa halkaas ayayna ku dileen kadibna goobta ay isaga baxsadeen maalmihii ugu dambeeyey gobolka galguduud waxaa kusii xoogaysanaya dilalka la xiriira aanooyinka qabiil kulan ballaaran oo lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyay beesha garwaale dhexdeeda ayaa ka dhacay duleedka ah magaalada xudur ee gobolka bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
munaasabad lagu soo xidhayay kulan ay berber socotay dowlad sharci ah una dhexeysay wilaayada islaamiga ee bakool iyo beesha garwaale ee degta qeybo ka mid ah wilaayada ayaa kusoo gabagabowday deegaan dhaca duleedka degmada xudur ee gobolka bakool kulankan ayaa waxuu socday muddo labiyo toban maalin ah waxaanay odayaasha qaateen dowlad sharci ah oo lagu barayay duruus kala duwan waxaana sidoo kale lagu xaliyey khilaaf u dhexeeyey beesha gudaheeda khilaafka ayaa ahaa mid soo jiitamayay muddo dheer wilaayada islaamiga ee bakool ayaana ku guulaysatay inay heshiis buuxa dhex dhigto waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaana halkaasi kelimad ka jeediyey
malaagi beele suldaan guuda lato oo jamiici wilaayaad ah kuley sidaloogi baa'i boqoola degaas suldaan guud oo abdiraxmaan habashow laa rabaa odayn ee hadda hadlaay jazaahullahu khayra jazaa kadibna may waa wilaayada baayna wakiila aan rooga ama ugaas aan rooga gobolka boqoolna may waa ugaas oo dhammaystiran yalanqobadi may ballanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii una anna wilaaya islaamiga boqool may ba siinku aqbalnay malaagi isan hadooratan ee gobolka boqool siinka gaabilsanaay siinku aqbalnay in una la shaqayno ilaahay dartisna la shaqayno si cadaalad eh hufunaan len una garab an siina iyo diyaarangan insha allahu tacaala watacaawanu cala albiri wataqwa iyo ilaahay arri wanaagga iyo kheerka in iska kaalmayn walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan gardarri iyo dulmi iyo iyo may humaan iyo dembi iska kaalmayaan insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha beesha garwaale ayaa ka hadlay madasha iyagoo soo dhoweeyey kulanka ay wilaayada ku heshiisiinaysay khilaafka beesha dhexdeeda kolley taan qol la sheegayaa faa'iidooyin weyn yaa kula kulogni faa'iidooyinkaas oo ku mid ah khilaafe beeli dhatiya dilooday in badan mayla eraayisa asgagobsii badan ku jari oo la xalliyay malaagii beelle reer garwaala boqol gaar ahaan mayla eraayisa degmada xudur walaayida bokool oo nin qaban qaabidi miilin oo beelo reer garwaala oo deegaanka oo lakaqobadiina oo deegaanka baargeley giibkumad ah iina oo dooradaas lakaqobadi iyo shir oo isbarbar dhikan waxyaalo badan iina laku fa'iidi khilaafaad badan oonay taway beelan dhahay iina lakaxalii dad badanoo oonay taway dhahayaali cadaawo badan muddo badan ha dhahayaali miilin eed ilinkaxaliyey gebagabadii munaasabadda waxaa laga soo saaray bayaan caddeynaya in beeshay ka dawooday madmadowgii ka dhex jiray waxayna beesha halkaasi ku dooratay nabadoon cusub oo qaabilsan qaybta bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaana madasha kitaabka qur-aanka iyo qorigiisa booshka ku gadoonsiiyey maxaddo kelmay baan jeediyaane walaayadii inay iska jarta dhowr qiibood oo gobolka ley ka saabsan ewaalaha guud niinlarooga jazaahu lahu alkhayr oo maanta laka dooradi aan oo aha magaaqa ibraahim cali xuseen le'raw oo liinkasaw tamarey may baa rajeenaha insha allahu intii khilaafkii intii haniinsocdi oo hanii dhaxa jari inay oo intan oo ka baabaca yo ilaahay warsadaan subxaanahu wa tacaala oo ka hor qaadna unina wal yarkii un wal magaagan imtixaanka elinay magaawey ilaahay noo waafajini oo nay meel raaysu wanaag iyo kheer dadkii baali ka hor qaadna taasaa ilaahay warsadaan insha allahu tan kale may waha akhyaaray may la raayse cadowana haysad ilaahay cadowshay iyo dadka mu'miniinta cadowsho yana haysad marka insha allahu mayba diyaaran aniinaha anti oonay gaaladan unun ku absana oo ku horseenan xoog iyo oonay xantaba kula horseenan
wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu xaliyaa khilaafaadka ka dhex jira beelaha dhexdooda iyadoo taa beddelkeed goobaha ay joogaan maamulada shisheeyaha ku daaban iyo dowladda federaalka laysku diro beelaha dhexdooda colaadna laga dhex xuriyo bajaajilayda magaalada muqdisho ayaa ku hanjabay inay dibadbax ballaaran oo iyagu soo horjeedaan ciidamada dowladda federaalka ka dhigi doonaan caasimadda maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya wadayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegay inay dhigi doonaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan ay weydiistaan lacago baad ah oo aan la weyn halka ay ka socoto marka laga yimaado lacagaha baadda ah waxay sheegeen inay jirdil iyo xadgudubyo kale ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka wada mootobajaajta oo isugu soo baxay gudaha magaalada muqdisho wax idiga aan lagu haysin wax qof bini'aadana u dulqaadan kara maahan haddii sidaa lagu sii socdana waddanka burbur iyo dibdhac iyo habaar iyo wax loogeeya ku dhex moogi wanaag lagama sugaa taraafikaa loo soo xirana taraafikada dharka u xiran securityga gabal ku qoran wallahi billaah tan security ma isbitaalu ka shaqeeyaa mise isgoonsu ka shaqeeyaa gabala taraafikaa ku qoran qor ayuu sitaa dhar cadna waa wataa markaad dhaqaaq maagtid gash waaye askari kugu dhifanaa taraafikas ka dhaca oo qora ku wata oo mbud wadan aan leysinkeen ku dhahaya afar maalin orashadayna dowladda hadday ka soo jawaab wayso waa ina mudaaharaad cir iyo dhul ala qabto si awaadana dalka lagu joogo magaaladana waa inayna xiraa yaa uga baqaynaa dalkayna cid uga baqayna male canaayda hor kaca nifgaraaxna laga daayo waa baahannahay magaalada u joognaa bulshadii iyo dhallinyaradii iyo waxgaradkii wadanka u soo istaagayaana nimayo waxaa noo qabteen dowladdu haddaysan wax noo qabanayna firdi digteenna ku marayna ninka waddada fura kara waa furanaa si kastaba ha ahaatee dadka kaxeeya mootobajaajta ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ah kuwa ugu badan ee la kulma dilaalka xargaha goosta ee ka socda magaalada muqdisho waxayna la kulmaan baad joogto ah iyo dhibaatooyin kale sida ay marar badan sheegeen bajaajleyda oo saxaafadda u warramay
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dhiggiisa ruwanda weydiistay inay ciidamo ku caawiyaan xasan sheikh ayaa axaddii caasimada waddanka ruwanda ee kagaali kula kulmay madaxweynaha waddankaas kigaami xilli uu ka qaybgalayay caleemasaarkiisa madaxweynaha ruwanda uma ballanqaadin inuu ciidamo siinayo xasan sheikh ruwanda ayaa astaan u ah waddamada ay ka dhaceen xasuuqa caalamiga ah halkaasoo ay isku laayeen qabiilada huutu iyo tuutsi waana waddan ka soo kabanayay muddooyinkii lasoo dhaafay raadadka ay ku reebeen dagaaladaas sokeeye warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa